afhayeenka booliska soomaaliya gaashaanleh cabdifataax aadan xasan oo iskahorimaadka ku faahfaahiyey shir jaraa-id oo uu ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in ciidanka booliska oo fulinaya xukun maxkamadeed ay soo weerartay koox hubaysan muusan ka warbixinin inta uu leegyahay khasaarihii ka dhashay laakiin wuxuu sheegay in kooxda soo weerartay ay doonaysay inay qaab sharci darro ah ku dhisaan dhul maxkamadda ay xukun ku joojisay dhismihiisa oo ku yaala waaxda neero ee degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir
shalay taliska ciidanka booliiska soomaliyeed gaar ahaan saldhigga cabdicasiis oo fulinaya amar ka soo baxay maxkamadda ayaa waxaa soo weeraray kooxaha abaabulan oo dano gaar ah leh oo raba si sharci daro ah inay ku dhistaan dhul ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay u hoggaansameen amarka waxaana soo saaray maxkamadda go-aan maxkamadeed ayayna fulinaayeen labadii dhinac isaasay dhinac ka mid ah qaar soo abaabulay ayaa waxay isku dayeen si sharci daraha dhulkii maxkamadda ay hakisay inay ku dhistaan dhammaan bulshada soomaaliyeed guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan la wadaagaynaa in sharaynta saraynta sharciga uu muqadas tahay shaksi kastana uu ka sareeyo sharciga awaamirta ka soo bada maxkamadaha wuxuu u xilsaaran yahay booliiska somaaliya inuu fuliyo cabdicasiis gaar ahaan waaxda neera waxaa lagu ha lagu hakiyey oo hakad la saaray warqad maxkamadeedna lagu hakiyey dhismaha goobtaas dhammaan cid walba oo rabta inay wax dhistana go-aan maxkamadeed ay soo qaadanaysaa maxkamadda amarka soo bixinaysa
afhayeenka ayaa dhinaca kale sheegay inay soo qabteen saddex ka mid a toddoba nin oo uu tilmaamay inay ahaayeen kooxdii weerarka fulisay halka afarta kalena ay ku daba jiraan wixii khasaare ah ee shaqaaqadaasi ka dhashay ayuu dusha uga tuuray ciddii soo abaabushay oo soo hubaysay raggii soo weeraray booliska isagoo sheegay inaysan ka hari doonin oo sharciga ay horgeyn doonaan baarisna ay socoto siduu yidhi waxaa mas-uuliyaddeeda dusha saaran doonaa cid kastoo soo abaabushay ciidanka booliiska soomaaliyed waxay gacanta ku hayaan maxaabiis gaaraysa ilaa iyo saddex toddobay ahaayeen afar ka mid ah baxsatay oo ilaa hadda la daba joogaa kiiskana baaris ayaa socota waxaa jira dad soo abaabulay kiiskaas oo lacag ku bixiyey oo ciidankan ama dadka maleeshiyaadka ah hubkan adeegsanayay soo abaabulay dabada ka soo riixay looga hari maayo in maxaabiistan lasoo qabto ee maxkamad la geeyo ee waa laisoo dira ay dhahaan laakiin waxaan salka geyn doonnaa cid walba ay soo adeegsatay maleeshiyaadkan hubka u soo dhiibtay dhacdadan ayaa imaanaysa xilli maxkamadaha ay dhowr jeer oo hore ka digeen kabadiidista u hoggaansanaanta xukunada maxkamadeed ee la xiriira dacwadaha dhulka taasoo fulinteeda ay muranno ka soo laalaabteen guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud oo dhowaan dignin u jeediyey ciddii hor istaag ku samaysa fulinta xukunada maxkamadeed ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono
dadka magaalada ku nool ee diidan in ay dadka xukunadooda muxuu ahaa xukunadooda maxkamadooda ay u xukumeen inay dhulka u fuliyaan diidan wax laga yeelaya ma ahan xeerka iyo sharciga ka weyn dhulka wuxuu ku cabiran yahaa waa xeer xeer cid diidi karta oo ilaahay uuntana ma jirto qof diidi kartaoo laga yeelana ma jirto ciddii diida nah sharcigay wajahaysaa waana la xiraa waana la maxkamadayhaa maanta waxaan rabaa inaan farintaasu diro ciddii arintaas ka hor timaadana mas-uuliyadaydaa qaadan doonta sharcigayna wajahaysaa waana la maxkamadayhaa waarnadoodaana lasoo jaraa waana la xiraa iskahorimaadkan oo ka dhashay is-hortaag ay doonaysay in koox hubaysan ay ku joojiso fulinta xukun maxkamadeed oo ciidanka booliska ay ku howlanaayeen ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu meel fagaaraha ka sheegay in dowladda uu madaxda ka yahay ay xooggeeda isugu geyn doonto fulinta xukunada kama dambaysta ah ee garsoorayaasha maxkamadaha ay ridaan siduu yidhi dowladdu waxay xoog saari doontaa fulinta go-aanada oo soo gaaro garsoorka maxkamadaha xukunada ay soo gaaraan in la fuliyo oo sida maxkamaddu usoo gaartay loo fuliyo markay ka soo dhammaato dabcan brocess ku jirta haddii gobol ay ka gudubtay racfaan u gudubtay hadday tahay mid meel sare gaaraysa iyo mid kaleba laakiin xukunka maxkamada ee gaartay kama dambaysta ah inuu fulaan rabnaa dowladduna xoog iyo xoolo iyo caqli wixii ay hayso oo dhan waa waa fulina waa ku fulinaysa haddii alla yidhaah inkastoo booliska aysan faahfaahin dheeri ah ka bixinin khasaarihii ka dhashay weerarka ay sheegeen in koox hubaysan ay ciidankooda ku soo qaaday haddana waxay dhacdadaasi saacado kooban walaac gelisay qaar ka mida bulshada caasimadda kuwaasoo muddooyinkan dambe ay dhegahooda ka nasteen dhawaaqa rasaasta iyo isku dhacyada hubaysan